dhibaaba nin laale dhibaaba nin laale.
inta arrinkaa lagu jiro inta arrinkaa lagu jiro
inaanu xabad joojin samaynayno inaanu xabad joojin samaynayno ayaa nagu wallaahaya oo nagu bilaahaya oo nagu tallaahaya deegaanka qararo ee gobolka saraar ayaa xaaladiisa nabadgelyo degan tahay kadib markii dhowaan ay ka dhacday shaqaaqo sababtay dhimasho hal qof iyo hal qof oo kaloo isaguna ku dhaawacmay kadib markii wasiirka amuuraha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo oo ay ku jiraan barasaabada gobolka saraar iyo togdheer ay deegaankaasi gaadheen shaqaaqadan ayaa waxa ay dhex martay laba beelood oo deegaankaasi wada degaa kadib markii ay isku qabteen qoditaanka baraago deegaankaasi ku yaala wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha somalilan ayaa kadib markii ay halkaasi tageen waxay ka howlgaleen sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen deegaamadaasi xaaladiisii nabadgelyo waxaana guud ahaanba halkaasi lagu dhaariyey odayaashii iyo cuqaashii labadii beelood ee shaqaaqadu dhex martay iyagoo si rasmiya u qaatayna xabad joojin wasiirkan wasaaradda amuuraha gudaha somalilan iyo barasaabka gobolka saraar oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in si rasmiya ay halkaasi u- uga hirgeliyeen xabad joojin islamarkaana ay waxyaabaha yaryar ee hadheen ay sida ugu dhaqsiyaha badan le u dhammayn doonaan waana kuwan iyaga oo ka hadlaya deegaanka shaqaaqadu ka dhacday ee qararo ee gobolka saraar alxamdulilah rabbi caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah Eh, anigoo ku hadlaya magaca gobolka saraar gudoomiyaha gobolka saraar ahna waxaan jecelahay inaan halkan kusoo dhaweeyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdiguu watay iyo gudoomiyaha eh, gobolka togdheer meeyarka togdheer iyo meeyarka caynaba iyo taliyaha qaybta biliiska ee gobolka saraar iyo taliyaha ciidanka ee firmadka iyo oday dhaqmeedyada halkan iskugu yimid iyo inta isku soo xilqaantay nabadeynta shaqaaqo yar runtii oo ka dhacday eh, gobolka saraar meel ka mid ah oo qararo laydhaah oo runtii eh, dad fara badan iyo madax dhaqameed badan ay iskugu yimaadeen sidii loo soo afjari lahaa Eh, wasiirkuna run ahaantii siduu isku soo xilqaamay markii aan arrintaa gaadhsiinay inuu markiiba habeen barhkii inuu runtii ka soo baxay waana markii labaad run ahaantii ee uu waqti xun uu hargeysa ka soo baxo oo habeenkii kadibna dariiqa kusoo jiray deedna aroornimadii uuna soo gaadhay annagoo arrintii gacanta ku hayna dejinayna runtii ee nabadgelyadana si fiican uga shaqaynay ma haddaana iska leeyahay ciidamada bilayska ee ciidanka militariga ee qaranka run ahaantii oo iyaguna waajib xoogla arrintaa ka qaato oo ilaa iyaguna maanta ilaa iyo maanta meesha eh, jooga oo iyaguna joogan lena aad baad u mahadsantihiin baan leeyahay waxaa ee, sidii ay wax u dhammaadeen iyo faahfaahinteeda iyo nabaddu siday u xidhantay waxaa sheegi doona wasiirka arrimaha gudaha mahadnaqayaa eh, bulshada halkan aan ugu nimid hadday tahay salaadiin iyo hadday tahay dadka deegaanka iyo hadday tahay dadkii hargeysa iyo eh, eh, caynabo iyo meel walba kasoo gurmaday Eh, marka horena waxaan jeclaa halka inaan eh, uga tacsideeyo eh, qoyskii iyo muxuu ahay ciddii uu ka baxay marxuumkaana ku dhintay Eh, wixii dhacoobana ilaahay eh, muxuu ahay u sahlaya in ilahay uga baryayaa ta labaad eh, runtii waxaan halkan uga mahad celinayaa ciidamada qaranka iyo booliiska oo runtii qeyb alwaax ka qaatay waxaan runtii halkan uga mahad celinaya oo kale eh, gudoomiyaha gobolka saraar gudoomiyaha gobolka togdheer iyo madaxda ciidamada qaranka iyo booliiskaba halkan igu wehelinayay wafdiga eh, odayaashii ka soo qayb galay arrinta tan waxaana runtii eh, aad iyo aad ugu faraxsanahay eh, inaan maanta wax badoo dhacaya jirin eh, meydkiina iminka eh, la isla gartay in la aaso eh, reerihiina hawshii wixii ka dambeeyey sidii loogu kala samri lahaa eh, loo ballamay berito Eh, sidaana aan jeclahay insha allahu inay khaatimo wanaagsan kusoo khaatimeysato arrintaasu Eh, waayo dadkana waa dad sidaa la sheegay dee isku deegaan oo wada degan meeshata weeye dad olaa karaysana maaha marka ilaahay waxaan u barayaa in eh, ilaahay nabadgelyadooda u adkeeyo Eh, muxuu ahaayey eh, nabadoodana ay adkaystaan runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa odayaashii labada dhinacba kasoo qayb galay siday u fududeeyeen iyo siday noogu soo dhaweeyeen qolo walba waxaa laga dhaariyey shan iyo toban qof inay nabadda ilaaliyaan Een, arrintaana wixii ka dambeeya guddi baan u saarnay shan iyo soddon nin ah oo iyagu wada kala gura labada beelood ee wixii isugu dhiman Een, insha allahuna waxaan rajeynaynaa si khayr leh ku dhammaato waa cabdisattaar sabri cabdirasaaq faarax cabdilaahi tv-ga qaranka somalilan burco